Waxbarashadu waxa ay fure u tahay nolosha aadanaha, waxaana ay qayb weyn ka qaadataa horumarka bulshada. Inta badan waxaa jira caqabado yaryar oo kala haysta macallimiinta iyo sidoo kale ardayda ay wax baraan, taas oo keenta isfaham la'aan ka dhexeysa dhinacyada. Profesor Cabdirasaaq Maxamed Xaashi, oo ka mid ah barayaasha sare ee ku nool magaalada Kismaayo, ayaa macallimiinta ugu baaqay in markaasi ardayda loola dhaqmo sida ugu wanaagsan.
aan nidhi dariiqadii hore ee qadiimka ahayd oo ardayga inta wax loo laqino laga dhegeysanayay ha yaqaano yuusan aqoonin ka bax kaas kaga baxaynaa wax aan ka garanaya ma jiro matalan waa laga dhegeystay gabay waa laga dhegeystay ama carabi ha noqdo ama ingiriis ama soomaali xeer xeerar ka mid a ka bax waa ka baxay wax ay taraanna suuqa ka taraan ama ay qabtaan maba aqaanba gabayga hebel ahaa waa ka baxay sida koorta yucub oo la suro koramo buubaala ama geelka reeb oo dhirgaha laga kaxaynayo waa tiriyey waa la dhahaa kobdhexo abaara biyaa koora ila meeray ku miyaan ka jaba biixiyaan kabayaa loo haynin maxaa laga wadaa ma garanaya waa iska xafiday waa soomaali carabiyaa lagaa dhegeystay mid carabi ah waa ka baxday ya wajibriilu amiinu llahi fiina waruuxu lqudsi laysa lahu fa waqaala allahu wadaasartu waa wax iska horta loogu dhigi jiray waa la xafidsiiyey ya haddaana fahamsanayn maxaa naqaan waxbarasho marka maaha taas macallimiinta qaarkood markaan tababaraha kore isugu nimaano waxaan dhahnaa tusaale ardayaan waxaan barnay afarta jiho aan barnay waa weydiinay jihooyinka afartaa sheeg wuxuu dhahay waqooyi koonfur bari galbeed waa shikaru ka sheegay waa u saxnay muundaa fiicanaan siinay ardaygaasi jihooyinka ma yaqaanaa mise ma yaqaan goormuu jihooyinka yaqaanaa markuu tilmaami karo markuu tilmaami karo yaqaanaa maaha markuu xafidsan yahay maba yaqaano waxaad dhici karta sabuurada inaad saa ugu qortay jihada koor aad tirahda waqooyi aawe uu ku yidhaha waa taas uu koonfur aawe waa taas ilaa sabuurada ku taalaaye laakiin jihooyinka magaalada maxay ka taraan guriga magaalada ku yaala ee bari ujeedka ah iyo galbeed ujeedka ah lacag ma kala lacag badan yihiin maxaa loo kala duway wax halkaas kasoo bilaabata waxbarashadii war bari iyo gurigaada inta noo aan kaa gadayo gurigaa intu inta ujeeda xagee may inta ujeeda war ma bariya mise galbeed ma maraa kuwa bajaajo wata xamar aan dhahaa maxaa ii leexisaa midig markaas bidix aadaya war midig bidix midigta dhumaysaba gurigaagii waxaa ka lumay sabarloogadii waxaa lagu yihi gurigaada tilmow boqooyi koonfur yaa kaa xiga waa inaan markaan soo marayn dhaqaana diyaaradahaan ka socda maxay ku socdaan jihadee qibladii iyo qibladii soo jiha ma u baahna in la barto qibladii salaad inaa loo tukanaa jihadii casharkaas galaaska ku jira ee aan magaalada iyo suuqa iyo aan waxba i tareen maxaan ku falaaya